waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali degmada bandiiradley ee ka tirsan gobolka mudug waxaa lagu soo gebagabeeyey shir nabadayn beelaha oo ahaa shir aad u ballaaran oo maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka socday kaasoo ay isugu yimaadeen beelaha iyagu dega galbeedka gobolkaasi mudug islamarkaana ay u dhexaysay dirar iyo colaado soo jireen ahaa oo muddo taagnaa xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee soomaaliya wasiiro ka kala socday maamulada puntland iyo galmudug odayaal waxgarad cuqaal aad u fara badan ayaa maalmihii ugu dambeeyey shirkaas uga socday degmada bandiiradley iyadoo halkaasi lagu lafaguray waxaa sababay colaadihii ugu dambeeyey ee beelaha halkaasi wadadega u dhexeeyey iyo sidii looga gudbi lahaa oo mar dambe aanay dib ugu soo laaban dadka ka hadlay shirkaasi dhanka nabadaynta ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada bandiiradley cabdiraxmaan maxamed oo isagu tilmaamay sida ay muhiimka u tahay in dhammaanba dadka halkaasi wadadega ay ugu noolaan lahaayeen si nabadgelyo ah maadaama ay dhammaanba yihiin dad walaala ah oo aan kala maarmin dadku waa dad walaala cid aan cidda kala salaamayn midaan midka kale ku dheganayn midaan walaalahayn lama arko laakiinse muxuu yidhi shaydaan baa lax kula dhex kufoy buu yidhi wax kaloo u dhexeeyaa ma ay jiraan runta haddii la aado wax kaloo badano ma ay jiraan midda labaad waxaa layidhi dadka muslimka aad arkaysaan dhammaantiis bisha soddonkeedu ku dhashaa baa layidhi soddonka beri qof bishoo maqan dhashaa ma jiro soddonka beri waxaa layidhi toban habeenoo ka mid a dad baa dhashaa saddex habeenoo ka midana dad baa dhashaa toddobiyo toban habeenoo ka midana dad baa dhashaa leh saddex habeenoo ka mid a waxaa dhashaa leh waxgarad waxgarad marka waa laangaab ilaa bisha dhanbu saddex habeen ku leeyahay toban habeenoo ka midana waxaa dhasha dadkii marka wax loo sheega qaatoy waxaana loo sheegaya waa sax toddobiyo tobanka waxaa dhashaa midaan waxa u sheegtana aan qaadanayn waxa sug uu leeyahan isu ku filnayn intiina haddaad isku timaadaan dadkii toddobiyo toban ku dhashay baa inka badan waa inka badan yihin waa inka tiro badan yihin laakiinse haddaad cadaalad iyo sharci ku maamushaan dadka toddobiyo toban ku dhashay inaad layn iyo sharci gurigooda ku laysaan baa wax uga qaban kardhaan ee inay haddii laakun iyagu idiin taliyaan oo idin hogaamiyaan daacadda ilahay aan dalka iyo dagaalka midna lagu joogaynin meel kastana waa joogaan tanay joogaan taasay joogaan meel walbay joogaan wasiirka ganacsiga ee maamulka puntland iyo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug ayaa iyaguna halkaasi si wadajira uga hadlay waxaana ay tilmaameen muhiimadda ay leedahay nabadgelyo waarta oo halkaasi ka dhacda waxaad la socotaan dowladda puntland in badan waxay u taagnayd nabadda soomaaliya siday uga hergeli lahayd dib u heshiinsiinta beelaha gobollada meel kasta oo dhib ka jirta sidii nabad loogu soo celin lahaa bay qayb ka ahayd muddo shirkaana way bogaadinaysaa dowladda puntland qayb ahaanna waxaan doonaynaa inaan ka noqonno qayb weyn nabad waarta sidii loo heli lahaa nabad waarta in la helo wax si sahlan ku imaan kara ma ahan dowladaha haddaan shacabku la shaqaynaynin waxay qaban kareen lama arko ooshaan waxaan is leeyahay waxay ka kooban tahay tacsi intii dhimatay loogu ducaynayo waxay kaloo leedahay ballanqaad iyo heshiis iyo amni inta nool looga heshiinayo haddii aan la idmo gogoshaan waa wefayskii koowaad ama waa tii koowaad laakiin waxaa ka dambayn doona goglo dambe oo aan ku qabsan doonno galmudug meeshale galdogob oo aan ku qabsan doono gaalkacyo gabagabadeeda haddii aan la idmo dhankooda odayaasha iyo waxgaradka halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna tilmaamay sida ay muhiim u tahay inaanay mar dambe soo laaban colaad ka dhacda deegaankaasi islamarkaana shirkani dhanka nabadaynta ee ka dhacay deegaanka bandiiradley uu furo u noqdo shirar kale oo nabadayn oo ka dhaca deegaankaasi mudug
hoyla-aan seexde waa nin nabad qaba nin nabad qaba weeye halkaas buu seexanayaa barqadiina ka kacaya laakiin waad aragteen ninka dakanada qabaa meel weliba waa la yaraataa meel weliba waa ku xumaataa meel weliba ilaahay ha naga dhigo kuwaas hantila'aanta hoyla'aanta seexdaha oo wanaag bay isugu yimaada oo ku walaalooba aniga iyo rag ilan bidihi laba boqol oo kiilo mitir baan uga nimid nabad raadinta iyo xasilinta beelaha halkaa ku yaalla annagoo rabna inaan uga gudubno markii ilaahay noo salka u dhigo oo ilaahay naga aqbalo aannu iska helno nabadaynta gobollada dhexe ee soomaaliya inaan u gudubno caanna ku noqonno hoggaanka nabadda inaannu noqonno dadka meeshaan isugu yimid sidaas baan ilaah ka rajaynaynaa saraakiil iyo jenaraalo iyagoo caanka ah dalka oo ka soo kala jeeda deegaanadaasi gobolka mudug oo ka qaybgalay kulankaasi ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan siday ugu faraxsan yihiin in gogosha dhanka nabadda ee ka dhacday bandiiradley ay isugu yimaadaan beelaha kala gedisan ee iyagu dega galbeedka gobolkaasi mudug waxaana saraakiisha halkaasi ka hadashay ka mid ah jenaraal gorod iyo jenaraal cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya inaad naga gaarsiisaan dadkaasi inay walaaloobayaan inay heshiinayaan inay ka baxayaan inaysan nabadaani ahayn keliya beelaha halkan ku shirahayee ay rabaan inay eh, gobolka mudug iyo bari iyo nugaal iyo galgaduud inay marka hore muxuu ahaa nabadeeyaan ex mudug inay nabadeeyaan kadibna soomaaliya iyagoo wada jira inay nabadeeyaan nabaddaasi nabaddaani waxay horseed u tahay nabaddii soomaaliya ka dhici lahayd waa meel lagu yaqaan xasrado shiddo haddii la rabo waa meel lagu yaqaan dad geesiyiina waa meel lagu yaqaan dad hadday rabaan inay wax xaliyaan tan abbay hadda xalinayaan waxaan soo dhowaynayaa in allah intii uu sheegay walaalkay janaal garod ee, oo ahaa ee, nabaddan ninkii salka u dhigay ee ka jirta magaalada kaalkacyood ee muddo hadda sanad laga joogo Laba sano.
ayuu ahaa laba sano laga joogo maantana hormoodka ha- hawshaan iyo nabaddan ka- laga- dadkan walaalaha ah lagu nabadaynayo intii uu ka yidhi baan ka aaminsanahay waanu soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol ayadoo dabcan faahfaahsanna shirarka dambe aan uga hadli doonaa gabagabadii oo halkaasi laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan qodobo dhowra oo ka soo baxay shirkaasi dhanka nabadaynta oo afartii maalin ee ugu dambaysay ka soconayay degmada bandiiradley ayaa dhanka kale culimmada oo halkaasi gabagabadii ka hadashay waxay sheegeen siday muhiimka u tahay in wixii halkaasi lagu heshiiyey la dhaqangeliyo islamarkaana arrintaasi ay tahay farxad weyn oo u soo hoyatay guud ahaanba dadka iyagu dega gobolkaasi mudug soo dad muuminiina ma yihiin dadka annaga meeshaan jooga soo dadkayga maaha waxa maalin walbaba cawaandinimada iyo caqlixumada isku keenaysa walaalayaalow inaan waajibka nagana saaran ilaahay rasuul ay nagula hadlayaan waxaa weeye inaan dadkaa wax kala orano annagoo ilaahay kaga baqayna islaaxana alle iyo rasuulna aan amarkooda qaadano dadka walaalaha dhibaatadaas ay ku raagtay maanta ka bacdi si aysan ugu soo laaban dhexdooda ay u walaaloobaan u wada degaanoo wax u wada yeeshaan oo ay sida qabiil waliba asagu iskula noolyahay labada qabiil iskula noolaadaan inaad ka shaqaysaan mooye waajibka idin saaran waxaan rabnaa qalbigaa nala tusay iyo wanaaggaas nala tusay in laga dhabeeyo oo la muujiyo ficil loo muujiyo baan insha allah tacaala rajaynaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sanaca lakum khayran fakaafi'uuhu fain lam tajiduu maa tukaafi'uuhu fadcuu lahu ee qofkii wanaag idiin sameeya u abaalguda waxaad ugu abaalgudaan haddaynaan hayn u duceeya marka ee, wanaaggii waa noo samayseen soo dhowaynta ahaa lasha dhiiggooda in la kala celiyo een, waan rabnaa ha kala reebin ilaahay ha aqbalo ilaahay wanaaggiinna ha aqbalo ilaahay khayr badan ha idin siiyo bandiiradley waa horaa iigu dambayso oo waddankaani bannaan iska ahaa magaaladii waxay noqotay caasimad weyn oo cajiib ah meel lagu farxo oo nabadi ka dhacdo allaha ka dhigo si kastaba colaadaha dhanka beelaha ayaa inta badan ka dhaca deegaano fara badan oo ka tirsan dalka soomaaliya waxaana colaada dhanka beelaha ee mar waliba ku soo laalaabata deegaanadaasi loo aaneeyaa in aan si dhab ah loo fulinin qodobadii lagu heshiiyey cabdiraxiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali